alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ila cala اظaalimiin sala allahu calaa nabiyina maxamed wacalaa alih waasxaabih waman ihtadaa bihadihi ilaa yowm iddiin wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal ilahay baa subxaanahu watacaala mahadoo dhan iska leh ilaaha subxaana watacaala inoo ogolaaday masaajid masaajid masaajidadiisa ka mid inaynu isugu nimaadno salaadii jamac iyo jamiic aynu ku tukano inagoo u diyaarana inaynu muxaadaro diinta ilaahay ka warramaysa aynu dhegaysano taasoo ciwaankeedu yahay in dadka dhexdooda la wanaajiyo ama la islaaxiyo iyadoo caada inoo ahayd bisha rabadaan oo dhan jimcayaasha inaynu maalin walbo jimcaha halkan aynu ku qaadano mashaaikhdeenna mid ka mid a aynu ku casuuno oo muxaadaro in loogu soo jeediyo ayaa maantana waxaynu nasiib u yeelanay ilaahay subxaanahu watacaala ka abaalmariye sheekheenna abuudagarna san sheekh cabdillaahi berberaawi oo culimadeenna waaweyn ee bilaadkeenna ka mid a ilaahi subxaana watacaala in badanna diintiisa iyo tawxiid iyo sunno lagu yaqaano inuu aada iyo aada maaragtay ummadda ugu taagan yahay heegana ugu yahay maantana isaga ayaanu insha allahu tacala inaga dhirgin doona jimcaya jimcaha intay noo hadhaya maanta waxaan usoo qadinay jimcaha oo sheekhu inaga cudurdaartay isagoo waktigiisa maxaan idhahdaa aan jimcaha usoo dhagelaynin ayaanu khamiista ugu soo qadiminay jimcaha soo socdee dambe kambritoole fasxigaynu halka ka dambeeyana insha allah muxaadaro kale ayaanu qaadan doonaa biidn illaahi mawlaa sheekh ayaan kusoo dhaweyn doonaa wajasaahu allahu khayr wbaaraka allahu fiih waxsan ileyh falyatafadal
alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin wslى allahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sida aada maqasheen walaalayaal maanta biidni illaahi subxaana wa tacaala muxaadaradeennu waxay ku saabsanaan doontaa qiimaha diinta islaamku ay u yeeshay dadka muslimiinta ee isku dhaca ama ismaandhaafaa inay heshiiyaan iyo muslimiinta kale ee walaalahooda ahi inay heshiisiiyaan waxaynu ogsoonnahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu inoo soo dejiyey oo inoogu nicmeeyey diinu lislaam waa diin dadka walaalaysay sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ku uhi fi lqur'aani alkariim inama almu'minuuna ikhwa waxay ka dhigtay labada qof ee iimaan ilaahay subxaana wa tacaala quluubtooda geliyo rabbina subxaana wa tacaala islaamnimo ugu nicmeeyo laba dhab ahaan walaalo ah ilaahay muu odhan muuminiintu waa walaalo wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala yihi muuminiinta oo qura ayaa walaalo ah waayo waa walaaltinimada qura ee adduun iyo aakhiraba ka shaqaynaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay yowma alqiyaama qofku inuu ka carari doono waalidkiisa iyo waladkiisa iyo walaalihiiba cidda qura yowma alqiyaama is-ogol ee isjecel ee aan kala cararahayn waa dadkii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku walaaleeyey islaamnimada iyo iimaanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay walaaltinimada uu dhex dhigay dadka muslimiinta inay tahay nicmo aada iyo aada u weyn waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi واctasimuu bxabl الlahi جamيiعا wlaa تfرquu واdkuruu نicmaة اllahi عalaykum id kuntum أعdaءa faأlf bayna quluubikum faأصbaxtum binicmatihi ikhwaana walaaltinimadaasi waa mid ka dhalatay nicmada weyne ilaahay addoomihiisa ugu nicmeeyo a nicmaة الإslaam واlإimaan walaaltinimadaasi waxa ay leedahay xuquuq ay tahay in la ilaaliyo la dhowro waxaa jira waxyaabo tiro badan oo hadalle hadalla leh oo ficillo iyo mucaamalaha dadka dhex mara ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu mamnuucuu xaaraantimeeyey sababta loo diideyna inay tahay inay walaaltinimadaasi waxyeelayso dadka walaalaha isjecel ee iimaanku isu dhoweeyey inay kala fogaadaan ay kala durkaan ay kala dhintaanna ay sababayso wuxuu uhi nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo taa inoo muujinaya almuslimu akhu lmuslim muslimku muslimka kale walaalkii weeyi walaaltinimo dhaboo qiimo badan baa ka dhaxaysa laa yadlimu dulmihi maayo waayo dulmiga waxaa la yidhaahdaa waa waxyaabaha dadka kala dile kala fogeeya walaaltinimadaana daciifinaya ee mid taag daran ka dhigaya ama meeshaba ka saaraya walaa yakdiluhu mana hoojinaayo muslimku muslimka kale ee waa u gargaaraya waana u hiilinaya oo hadduu gardaran yahayna waa qabanaya haddii laga gardaran yahayna waxbuu ka celinaya oo unsur akhaaka daaliman aw madluuma waa ka yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam walaa yusalimuhu cadow u dhiibi maayo oo muslimku walaalkiisa muslimkaa intuu qabto cadow kale ku sallimi maayo oo gacanta ka gelin maayo wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yihi muslimiinta uu sheegay inay walaalan yihiin ha isgoynina hakana hana handhabarka iyo dabadana ha isu jeedinina weji furfuran oo farxad iyo soo dhoweyn iyo walaaltinimo ay ka muuqato isku soo dhoweeye buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la xaaraantimeeyey in fara badan oo ka mida qaababka dadku ay waxu kala iibsadaan waxaana loo diiday waxay sabab u noqonayaan inay dadku isku xumaadaan oo calool xumo iyo colaade ay dhex marto waxaa ka mida qofku inuu ka hortago dadkii keenay alaabta iyagoon weli soo gaadhsiin suuqii alaabtaa lagu iibinayay waxaa ka mid ah albeycu cala albeyc wax qof walaalkaa uu iibsaday inaad doonto inaad ku dul iibsato oo kii ka iibiye aad tidhaahdo weli waxaad ku jirtaa muddadii aada ikhtiyaarka u lahayd iibkaa inaad ka noqotee iibkaa ka noqo anaa kaa iibsanaya oo qiimo ka sarreeye kaa kaa siisanaye arrinta noocaasi iyo colaad iyo caloolxumay keenaysaa walaaltinimadii iimaanka iyo islaamnimada ku salaysnaydna way dhaawacaysaa oo meesha way ka saaraysaa waxaa sidaas oo kale la diiday waxaa loo yaqaano qishka noocyadiisa oo dhan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi man khashanaa falaysa mina qofka qof muslima u qariya shay xumaantiisa intiisa fiicanna u muujiya dusha usoo mariya annaga naga mid maaha dayru iga yahay buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo qofka muslim walaalkiya sidaa ku sameeya caloolxumuu u qaadaya iyo colaad waanay ku kala dhimanayaan waanay ku kala fogaanayaan waxaa kaloo islaamku uu diiday hadalka xun oo dhan hadalka xun hadduu yahay cay hadduu yahay dicaayad hadduu yahay qofka nasabkiisa oo la duro oo wax laga sheego hadalkaa xumi haddii uu yahay isku dir haddii uu yahay xan waxaa loo diidayna waxa ay tahay qofka muslimkaa walaalkii markuu hadal xun ku yidhaahdo arrintaasi qalbi jab ayaa ay ku beeraysaa sabab u noqda inuu caloosha wax ugu qabto colaadna uu qaado waquuluu linnaasi xusnaa buu ihi ilaahay subxaana wa tacaala dadka hadal wanaagsan uun ku dhaha hadalka xun iska ilaaliya waalkalimatu ayiba sadaqa waa ka yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalka wanaagsani waa sadaqadba waa dhiirigelin hadalka wanaagsan la dhiirigelinayo hadalka xun ee dadka kala dilaaya ee qalbiyada jebinayana meesha laga saaraayo cayda waad ogtihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yidhi inuu tilmaamay inay tahay faasiqnimo sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun qofka muslimkaa in la caayaa waa faasiqnimo oo ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha ay tahay in lagu adeeco loogu hogaansamo waxaa ka mid ah sharcigiisa tilmaamaya muslimku muslimka kale inaanu caayin markaa muslimka walaalkiisa muslimkaa caaya wuxuu noqonayaa mid sharcigaasi khilaafay oo dhinac maray faasiqnimadana macnaheedu waa taa waxaa la diiday qofka muslimka ahi ama ninka muslimka ahi nin kaloo muslima oo gabadh ay guur ku heshiiyeen inuu kala baxo oo idhaahdo iska daa ninkaasoo aniga ayaa ku guursanaya waayo arrintaasi waxay keenaysaa nacaybshiiyo iyo caloolxuma ayay keenaysaa iyadoo islaamku uu sidaa isu jeclaysiiyey dadka muslimiinta ah xuquuq fara badanna uu dhex dhigay oo ay ka mid tahay muslimku walaalkii marka uu ka soo horbaxo inuu salaamo marka uu xanuunsado inuu booqdo haddii uu dhinto inuu janaasadiisa raaco haddii uu gaajoonaayo ama uu haraadan yahay ama uu aradan yahay inuu caawiyo xuquuqdaas iyo kuwo kaloo fara badan oo isku jeclaadaan ayaa islaamku dadka muslimiinta u dhex dhigay wax kastoo sabab u noqonaya colaad nacaybshiiyo kala fogaansho iyo isgoyn islaamku waa diiday oo marka horeba albaabadeeda ayuu xidhay waxaana islaamku uu ku baaqay qofka muslimka walaalkiisa muslimkaa haddii ay isku dhacaan waa wax dhici kara taasi oo dadku waa bashar waa bani aadam waxbay isku qoonsan karaan waa isku afdhaafi karaan arrin bay isku khilaafi karaan waxa arrintaa khilaafku ay dhex martay si basharnimadooda loo muujiyo dadkii adduunyadan soo maray marka nebiyada laga yimaado kuwii u khayrka badnaa bukhaariyo muslim waxay weriyen min xadiidi sahli bni sacd radia allahu canhu qabiiladii la odhan jiray reer banu cawf banu camr oo ahaa qoladii degenayd quba ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku soo degay sida fiican usoo dhoweeyey magaalada madiine markuu rasuulku u wareegayna si fiican usii dhoweeyey sagootiyey ee nebiguna aadka u jeclaa oo maalin waloo sabtiyaba u tegi jiruu soo booqan jiray masaajidka qubana uu kusoo tukan jiray waxaa rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam inay iskhilaafeen ilaa ay dagaalameen oo dhagax ay isku shiideen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku ihi asxaabtiisii qumuu bina nuslixu baynahum ina mariya aynu soo heshiisiine rasuulku calayhi salaatu wasalaam khilaafka noocaasa kuma caayin kumana canaanan waayo waa wax dhacay oo qadar ilaahaya in la dabaqabateeyo oo arrinka laga daba tago oo heshiis lagu dhammeeyo walaaltinimadii la soo celiyay ayuunbuu ka shaqeeyey markaa taasi waxay muujinaysaa dadka muslimiintaa inkasta oo iimaankooda iyo wanaagooda uu gaadho inay dhacaysa mararka qaarkood inay iskhilaafaan aayaddii hore aynu akhrinay waxay ku soo degtay ansaar labadii qabiile ay ka koobnaayeen aws iyo khasraj oo berigii horena colaadi ay ka dhexaysay ilaahayna subxaana wa tacaala islaamnimada iyo iimaanka uu ku walaaleeyey maray iskhilaafeen bay ku soo degtay marka waa dhici kartaa dadka muslimiinta inkastoo wanaagooda uu gaadho inay iskhilaafaan laakiin khilaafka noocaasa diinta islaamku dawa ayay u yeeshay inuu khilaafku no noqdo mid sii socdana waxyaabaha keenaya oo dhan in lasoo afjaro ayaa diinta islaamku ay ku baaqday oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaath qof muslima xalaal uma aha walaalkiisa muslimkaa inuu cadho kaga maqnaado oo uu gooyo oo uu ka sii jeesto oo salaanta uu ka goosto saddex maalmood wax ka badan oo haddii waxay isku qabteen ay tahay arrin adduunyo iyo dheefta nafta iyo danaha iyo masaalixda dadku ay kala leeyihiin wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sawiray labadaa qof ee muslimiinta ah ee ismaandhaafay marka ay iska soo horbaxaan sawirka foosha xune ay yeelanayaan qaala yaltaqiyaan fayacridu haada wa yacridu haada way iska soo horbaxayaan labadii muslima isqabtay mid baa xaggaa u jeesanaya ka kalena xagga kale u jeesanaya waa sawir aada iyo aada u fool xun oo dhab ahaan khilaafsan oo aada uga fog sawirka la rabo inay yeeshaan dadka muslimiintii markay iska hor yimaadaan waa muuqaal ay ka muuqato salaan soo dhoweyn weji furnaan iyo isjeclaansho waa kahi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa taxqirana min almacruufi shay-a walow an talqa akhaaka biwajhin talq wanaagga ha yaraysanin wanaaggaasi haba soo gaadhaba walaalkaaga muslimkaa weji furfuran farxad iyo soo dhoweyne ay ka muuqato inaad ku qaabisheen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay arrinta noocaasa ee kala jeesashada ah ee sawirka foosha xunah ee khilaafsan wixii ilaahay uu la doonayo dadka muslimiinta ah in la soo gebagabeeyo waxaanuu sheegay labadaa qof ee muslimiinta ee isqabtay kooda arrinkaa soo afjara ee ku horeeya arrintaa inuu yahay ka khayrka badan waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi wa khayruhumaa aladii yabda-u bisalaam labadaa muslime inta ay isku dhaceen qaabka noocaasa marka ay kulmaan yeelaya waxaa khayr badan kooda salaanta ku horeeya waayo isgooyntii iyo khilaafka asalkiisii iyo xooggiisii ayuu soo gebagabeeyey waxa hadhayba waxaa la odhan karaa waa xaal xaal intaa dabadeed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu la jecel yahay addoomihiisa wanaagsan ee muuminiinta ah in had iyo jeeraale markaa ay isqabtaan ee dhexdooda xumaani ay timaaddo xumaantaa dhex martay inay iyagu ka shaqeeyaan sidii ay meesha uga saari lahaayeen isagoo ilaahay addoomihiisa taa jeclaysiinaaya wuxuu u tilmaamay taasi inay ka mid tahay taqwada diinku dhaqanka iyo alla ka cabsiga ilaahay subxaana wa tacaala aadka u ammaanay rabbi subxaana wa tacaala uu tilmaamay dadka ku sifoobay inuu jannadaba iyaga u diyaariyey ilaahay jannada markuu ka warramay wuxuu uhi uciddat lilmuttaqiin taqwadaasi qofka waxyaabay kaga xidhantahy waxaa ka mid a dadka muslimiinta ee walaaliya marka ay isqabtaan inuu ka shaqeeyo sida ay u heshiin lahaayeen isaguna uu noqdo ka tanaasulaya ee soo hor noqonaya waayo shaydaanku qofka wuxuu ku odhanayaa qofka waxaa kugu yidhi ama waxaa kugu sameeyey weligaa ha la heshiinin waxa shaydaanku qofka uu ku odhanayaa ha laba heshiiye aduu ka ku horeynaya ha noqonin haddaad noqoto ka ku horeynaya dadku waxay ku odhan doonaan hebel waa fulay ama waa nin jilicsan oo raganimo aan lahayn khayrkiiyo wanaaggiibuu kuu fool xumaynaya si uu kaaga hor istaago oo uu kuugu hor taagnaado xaaladdaa sharka ah ee nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu inagu waaninayo marka waxay u baahan tahay soo noqoshadu inuu qofku khilaafkii ka soo noqdiyo caloolxumadii iyo colaaddii waa arrin iimaan u baahan waa arrin u baahan diin xoog badan oo qofka dabada ka kaxaysa waa arrin u baahan qofku inuu yahay qof ilaahay subxaana watacaala raalli gelinaya oo arrinkaa ilaahay subxaana watacaala wax kaga doonaya isagoo ilaahay subxaana watacaala taa muujinaya wuxuu yidhi isagoo la hadlaya dadka muuminiinta ah fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay ka baqda oo diinta ku dhaqma diintu waxay idin faraysaa markaad isku dhacdaan arrinkaa inaad ka soo noqotaan saddex maalmood waa lagu ogol yahay si aad isu soo ladqabayso oo aada u soo cadho burburto oo cadhada karkeedii uu kaaga soo jabo laakiin wixii ka dambeeya laguuma ogola ka soo noqo arrinka noocaasa oo ilaahay subxaana watacaala uga toobadkeen waayo kala maqnaanshahaas colaadda iyo nacaybshaha lagu kala maqan yahay waxa uu leeyahay dhibaatooyin fara badan qof walba waxaa qalbigiisa uu ku haya oo dadka cadhada ku kala maqan ka mida culays buu qalbigiisa ku hayaa mar kasta uu qofkaa maqlo ama se indhihiisu ay qabtaan oo uu arko waxaa dhacaysa inuu qalbigiisu karo oo kulayl iyo dhibaato u dareemo waxaa dhacaysa inaanay cibaadadu u dhadhamin oo macaankeedii aanu helin isagoo tukanaya ama qur-aan akrinaaya ama dikriyayo ilaahay xusaaya ayuu shaydaanku qofkii soo hormarinaya markaasaa waxaa dhacaysa cibaadadii inuu ku khushuuci waayo oo cibaadadii ay u dhadhami weydo waxaa saasoo kale dhibaatooyinka ka mida arrintaa ka dhasha xuquuqdii ay muslimiintu isku lahaayeen baa meesha ka baxaysa oo qofkii qofku necab yahay oo colaad qalbiga uu ugu hayo xuquuqda uu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam sheegay muslimiintu inay isku leeyihiin u gudi maayo waxaa kaloo dhacaysa qofkii inuu dulmi ku dhaco oo qofkii carabkiisa uu ku dulmiyo oo xataa hadallo uu ku yidho xumi haddii ay jiraan inuu ka badiyo isagu dheeraad uu ku daro oo u dhaafo wajazaau sayi'atin sayi'atun midluhaa bal waxaa laga yaabaa inuu gacantiisa ku dulmiyo oo qofkii dhiiggiisaba uu daadiyo mararka qaarkood haddii aanu nafta ka jarinba waxaa dhacaysa isku xidhnaantii iyo istaageersigii muslimiinta ka dhexeeyey ilaahay uu ugu baaqay inuu meesha ka baxo oo awooddoodu ay daciifto walaa tanaasacuu fatafshalu watadhaba riixukum uri ilaahi subxana wa tacaala ha iskhilaafina waayo haddaad iskhilaaftaan waad fashilmaysaan cadowgiinana waad u jabaysaan labada qof ee muslimiintahay qof quroo kale ayay iskaga dhigan yihiin qofku sida aanu jidhkiisa qayb ka mida u dayrin karin ee aanu u goyn karin ee jidhkiisa oo dhan si siman uu xanaaneeyo sidaasoo kale ayaa la rabaa walaalihiisa muslimiinta ah inuu u xanaaneeyo qofka markaa muslimka ah walaalkii cadho ay ku kala maqan yihiin dhibaatooyin fara badan oo aynan haddan kusoo koobi karin iyo culays laxaadle oo aynan qiyaasi karin ayaa dhab ahaan haysta arrinta noocaasa waxaa ka dhasha waxaa ka mid a qaraabo goyn qofku qofkii ay qaraabada ahaayeen baa laga yaabaa inay isku dhacaan oo dabeetana uu ku dhaco qaraabo goyntii ilaahay addoomihiisa uu uga digay sifada munaafiqiintana uu ku daray nabiguna calayhi salaatu wasalaam uhi laa yadkhulu janata qaatic jannada geli maayo qof qaraabo gooyo ah nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aada iyo aada inoogu dhiirigeliyo uu ku baaqay dadka qaraabada ahi inay isu sabraan oo xataa haddii qaraabadiisii qofku uu dhibaato ka tirsanaayo inuu isagu u sabro xidhiidhkii aanu isagu jarin waxaa dhacday in fara badan oo dadka qaraabadaa ka midii in ay ismaandhaafaan oo arrin ay isku qabtaan laga yaabo inuu yahay wax aada iyo aada u sahlan oo la maarayn karaaye oo si sahlan loo maarayn karaaye waxaa dhacday in qaarkood sidaasi ay ku dhintaan dabeetana la arkay iyagoo xabaashii qofka ka dul ooyaya marka la dhaa maxaa dhacayna inay idhaahdaan toban sannadood labaatan sannadood shan sannadood intaasoo bilood baanaan isa salaamin waanu hadalka kala goosannay iminkana waa kaa dhintay xalaalo waxaan sameeya hadda garan maayo haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo noolayn lahaa uu dib u soo noqon lahaa hawsha u horraysay aan qabtaa waxa ay noqon lahayd inaan idhaahdo isaamax oo aanu heshiino laakiin taasi waa fursad tagtay waxaa laga yaabaa qofkii marka uu dhinto qaraabadaada ahaa ama asxaabtaada ka mid ahaa ama muslimiintaa guud ka mid ahaa inaad aada uga warwarto inuu dhintay iyadoo caloolxumo ay idinka dhaxayso idinkoo isgooyey inuu dhintay xidhiidhkii dhexdiina aha uu go-an yahay laakiin maanta waxaa laga yaabaa fursaddaa qaaliga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu inoogu baaqaayo ee nebiyunaa moxamed calayhi salaatu wasalaam uu aadka inoogu dhiiri gelinaayo qiimaha ay leedahay inaynan aada u dareensanayn waxaana fiican qofka muslimka ahi inuu had iyo jeer ale caqligiisa ka shaqaysiiyo qof go-aan lana uu noqdo arrimaha wanaagsan ku dhiirada go-aanna u leh oo fursadaha qaaliga ee soo maraaya aan iska dayicin inta la nool yahay baa fursad loo haystaa in caloolxumada quluubta la ysugu hayo in meesha laga saaro inta la nool yahay baa fursad loo haystaa in la heshiiyo inta la nool yahay baa fursad loo haystaa in kala fogaanshihii laga soo noqdo laysu soo dhowaado oo quluubta waxa weeyaan laysu keeno haddii laba qof oo muslimiina ay isku dhacaan oo iyagu waajibkaa saaran ay garan waayaan oo ay ka soo noqon waayaan arrinka noocaasa oo isgooynta noocaasa ay ku sii socdaan waajib baa saaran dadka muslimiintaa ee walaalahooda waxaa waajib ku ah inay heshiisiiyaan ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim ninka iyo xaaskiisu haddii ay isqabtaan oo iyagu arrinkooda ay dhammaysan kari waayaan oo ay heshiin waayaan in loo saaro dad guddiya fabcathu xakaman min ahliha wa xakaman min ahlih ilahay wuxu uhi waxaad saartaan guddi laba qaybooda qayb xaggeeda ka soo jeeda iyo qayb ninka xaggiisa ka soo jeeda guddidaasi waxa ay qabanayaan waa maxay waa inay heshiisiiyaan in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa haddii ay ka dhab tahay oo daacad ay ka yihiin labadan qof inay heshiisiyaan inay doonayaan ilaahay baa waafajin doona inay maraan waddada ugu dhow ee suurto gelinaysa sababna u noqon karta labadaa qof ee isqabtay inay heshiiyaan ilaahay wuxuu tilmaamay laba kooxooda muslimiin hadday islaayaan waa laba qabiil waa laba xaafadood waa laba kooxood in dadka muslimiinta ahi ee kale ay heshiisiiyaan inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhaweykum mu'miniinta ayuunbaa walaalo ah walaalihiinu haddii ay ismaandhaafaan ay iskhilaafaan waxaa waajib idinkuoo ilaahay subxaana wa tacaala uu idin saaray inaad heshiisiisaan oo aada arrinka noocaasa dadaalkiina oo dhan aada isugu geysaan wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa laba kooxoodoo muslimiine hadday islaayaan islayntaasi maaha dhaqankii muslimiinta waa dhaqanka kufaarta walaa tarjicuu bacdi kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdi waa ka yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa khalad dhacay waa in laga daba tago si dhaqsaa loo gaadho waajib waxaa kuwa muslimiinta kale inay heshiisiiyaan heshiiska noocaasa hadday si sahlan ku aqbalaan waa alxamdu lilah waa sidii la rabae ficnayd haddii kooxi ay gar daran tahay oo heshiiskana ay diiddo kooxdaasi la dagaalam buuhi ilaahay subxaana wa tacaala oo xaakimkii muslimka iyo ummadda inta kale ha la dagaalamaan xataa tafiya ilaa amri illaah ilaa kooxdaasi ay u soo noqonayso ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa wuxuu ilaahay dhiirigeliyey ninka iyo xaaskiisu haddii ay dhibaata dhex marto inta aan guddiba la gaadhin oo arrinku gurigaba aanu ka bixin inay iyagu heshiiyaan walow heshiiskaasi ha kuba yimaado in labada midkood xaqiisii wax ka mida uu ka tanaasulo had iyo jeeraalana sulxiga iyo heshiiska arrinta noocaasabaa la socota oo ku taabagala oo ku suurtagala wa in imra'atun khaafat min baclihaa nushuuza aw icraada falaa junaaxa calayhimaa an yuslixa baynahumaa sulxa waasulxu khayr ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi gabadhi haddii ninkeedii ay uga baqato inaanu dan ka lahayn ee iyada uu ka sii jeedo dembi dushooda maaha haddii arrinkooda sulxi ay ku dhammeeyaan wasulxu khayr heshiiskaana ka fiican inay kala tagaan oo qoyskaasi sidaasi uu ku baaba'o waxaa markaa sulxiga ka mid noqon kara haddii ninkaasi uu leeyahay laba dumara iyo ka badan inay gabadhu xaqeedu wax ka mida ka tanaasusho oo ay tidhaahdo si aan gurigani u burburin oo kala tagaanu u dhicin waan arkaayo aniga aada iguma soo jeedid oo niyadii ima hayside xaqii hoyaatinka aan u lahaa iyo qaybtaydii waan ka tanaasulay waana sida ay samaysay saxaabiyaddii la odhan jiray sawda bintu zamca radia allahu canha oo ka mid ahay dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay doonaysay inay dhimato ama rasuulku uu geeriyoodo iyagoo weli wada jooga waxay markaa ka baqatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inay kala tagaan waxay ka tanaasushay habeenkeedii waxaanay siisay habeenkeedu ay ugu dartay caaisha radia allahu canha nebigu caaisho laba habeen buu hoyan jiray dumara kalena habeen habeen waa habeenkeedii iyo habeenkii sawda radia allahu canha marka hadya jeraale wuxuu u baahan yahay heshiisku iyo sulxigu tanaasul buu u baahan yahay qofku wax xaqiisii ka mida inuu ka tago dulmi iyo gardarro lagu sameeyey inuu liqo oo u dulqaato laakiin qof waliba hadduu halkiisa xejisto uu idhaahdo xaqaygoo dhammaystiran baan rabaa in lay jaro waxay noqonaysaa in la kala xukumo garina laba nin kama wada qosliso marka la kala xukumona waxaa laga yaabaa mid waliba inuu dhinaciisa u kaco isagoo weli cadhaysan wax heshiisii muu dhicin laakiin haddii tanaasul la sameeyo waxaa dhacaysa inay heshiiyaan kii xaqiisa xataa ka tanaasulay isagoo arrinkaasi raalli ku ah walaalkiina gacanta laysu saaray oo qalbiga iyo gacantaba ay ka heshiiyeen in meeshaa lagu kala tago ayaa dhacaysa nabigeenni maxamed caleyh afdal salaati watasliim aada iyo aada buu u dhiirigeliyey heshiisiinta waxa uu ku dhiirigeliyey qowl qura maaha ficil buu ku dhiirigeliyey oo wuxuu muujiyey arrintaasi inaan ahayn arrin musqaraa arrin yaroo sahla inaanay ahayn inay arrintaasi tahay min wadiifati lmursaliin shaqooyinka rusushii ilaahay uu soo diray ay qaban jireen alislaaxu bayna annaas qof ilaahay ka baqanaya subxaana wa tacaala oo dadka muslimiinta ah wanaagga la jecel iyo sharafta iyo xoogga iyo qiimaha iyo midnimada iyo isjeclaanshaha ayuunbaa hawsha noocaana qaban kara waayo waxaynu ogsoonnahay qofku hadduu isku dayo dadka inuu isu soo dhoweeyo oo heshiis uu ka dhex dhaliyo in badan waxaa dhacda darafyadaa ishaya qaarkood inay tuhmaan idhahdaan dhinaca kale ayaad la socotaa iyo hebel baa ku soo diray hadda isagoo arrinkiisu lilaahi ahaa oo inuu muslimiinta heshiisiiyo mooyaane qasdi kale aan lahayn hadduu soo jeediyo qaab lagu heshiin karo idhaahda hebelow intaa ka tanaasul wixii aada isku hayseen hebelowna intaa ka tanaasul waxaa dhici karta in labada midkood uu u arko inuu xaqdarro wado oo isagana wax uu ka jarayo kaana wax uu la doonaayo in fara badan baa laga yaaba in la aflagaadeeyo mararka qaarkood qof ladqabo ku jira oo dad islaynaya kala qabanaaya oo inuu heshiisiiyo doonaya ayaabay gacani ku dhacdaaba oo loo qaataaba labada dhinac dhinac ka mida inuu la socdo marka arrintani arrin sahlan maaha waa arrin sabir u baahan waa arrin u baahan khayr jaceel waa arrin u baahan qofku inuu huro mararka qaarkood maalkiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka taa dhiirigeliyey waa ta lagu daray sideedda qole ee sekada la siinaayo alkhaarimiin alkhaarimuunna waa laba nooc dadka gashiyoobay qof danihiisa iyo masaalixdiisa ku gashiyoobay iyo qof heshiisiinta dadka muslimiinta ah daraaddeed u gashiyooboo dayn lagu yeeshay haba noqdo qofkaasi ka dadka ugu xoolaha badan sekada ayaa la siinaya maxaa sekada loo siinayaa waxaa la dhiirigelinayaa arrintan heshiisiinta muslimiinta iyo khilaafka u dhaxeeya in la dhammeeyo oo haddii qofkii la yidhaahdo wixii kaaga baxay heshiisiinta dadka muslimiinta adigaa isu qaba lexe jecel ayaa ku beeran dadka bani aadamkaa waxaa laga yaaba maalin dambe inaanu shilin iskaga bixin laakiin marka lagu idhaahdo sekadaabaad xaq ku leedahay walow qof qaniyaba aada noqotide isla markaana loo sheego ajarka aakhiro ee arrintaa uu ku helaayo waxa uu ku dhiiranayaa qofka muslimkaahi inuu ka shaqeeyo heshiisiinta muslimiinta nabigeennu calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaas ah tusaale cad ayuu ka bixiyey oo ficilah hadal qura arrinkiisu kuma koobnayn sidaynu sheegnay markii loo soo sheegay qoladii la odhan jiray reer banu camr bani cawf inay islaayeen ikhtataluu xataa taraamuu bilxijaara ilaa dhagaxaan ay isku shiideen nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii qaar ka mid oon ma dirin ooma odhan hebel iyo hebelow taga oo ordoo soo heshiisiiye nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii isagoo la hadlaayo wuxuu yidhi idhabuu binaa nuslix baynahum ina mariya koox baa u kaxaystayba aynu soo heshiisiine salaadiina bilaal buu kala sii balamay ballamay oo wuxuu ku yidhi wakhtiga salaada marka la gaadho abuubakar u sheeg dadka ha tukiye marka wakhti badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku bixiyey heshiisiinta dadka walaalaha ismaandhaafay ee gacantaba isula tegay arrinta ahamiyadeeda iyo qiimaheedana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa muujiyey mar wuxuu maqlay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam laba nin oo xaqa ay isku leeyihiin ka wada hadlaaya oo isku khilaafsan midbaa ka kale la hadlayoo leh war wax iga daa midna wuxuu leeyahy shilinkaa dayn maaye xaqayga halkan soo dhig xataa calat aswaatuhumaa ilaa ay aada u dhawaaqeen masaajidka dhexdiisaay ku wada hadlayaan masaajidka dhexdiisa waxba laguma kala iibsan karo laakiin xaqii hore las laysugu lahaa waa laysku weydiin karaa oo qofaad dayn ku lahayd waa odhan kartaa dayntaydii si adoo masaajidka ku jira waayo xoolo cusub aad soo xerogelinaysa maaha waa xoolahaagii hore uun oo dayaca aad ka ilaalinayso nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaa nin wuu soo baxay waanuu heshiisiiyey kii xaqa lahaa wuxuu ku yidhi andaci shatra waar kala barh ka daa xaqanaad ku leedahay markuu aqbalay nabigu calayhi salaatu wasalaam kii kale wuxuu ku yidhi qum faaddihi lahu kacoo hadda u gud yacni mar hadduu kala badhan kaa daayo intii kalena yaanay kasii maqnaane oo shaydaanku aanu uga faa'iidaysane oradoo xaqiisa u gud buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigeenu caleyh afdal salaatu watasliim maadaama uu ogaa heshiisiinta muslimiinta la heshiisiiyaa inay soo celinayso wanaaggii iyo kalgacaylki iyo jacaylkii muslimiinta ka dhexeeyey nabadgelyo inay sabab u noqonayso oo islayn iyo dagaal dhici lahaa meesha ay ka saarayso maadaama uu ogaa midnimada muslimiinta hadday qoys tahay iyo hadday guud ahaanba tahay inay ilaalinayso nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aada buu u dhiirigeliyey heshiisiinta dadka muslimiinta ah axaadiid aada iyo aada u tiro badan ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu kaga hadlay oo uu ku muujiyey qiimaha uu leeyahay alislaaxu bayna annaas nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo asxaabtii la hadlaaya alaa ukhbirukum biafdala min darajati asiyaam waasalaa wasadaqa ma idiin sheegaa wax ka fadli badan oo darajada lagu gaadho salaada iyo soomka iyo sadaqadda mid ka sarraysa lagu gaadhayo waxaana u jeedaa rasuulku soomka iyo salaada iyo sadaqadda sunnaha ah waayo tafaralkaa qaطcan si laysku waafaqsan yahay kama fadli badna asxaabtii rasuulku ridwaan ullaahi calayhim waxay dhaheen balaa yaa rasuul allah rasuulkiila waxaas waa wax qiimo badan waxaa lagu gaadhaya darajada lagu gaadho salaada iyo soomka iyo sadaqada sunnaha ah darajo ka sarraysa noo sheeg rasuulka ilaahayo saxaabadu khayrkay jeclaayeen wax waloo ilaahay u dhoweynaya inay bartaan waa ku dadaali jireen markay ogaadaanna waa ku camalfali jireen qaala calayhi salaatu wasalaam islaaxu daati lbeyn waa dadka muslimiinta in la heshiisiiyo laba qof oo muslimiina oo aada heshiisiiso ayaa ka fadli badan salaad sunno aada tukato soom sunno aada soonto sadaqad sunno ah oo aada bixiso waayo waxtarka ay leedahay arrintaasi waa waxtar adiga kaa tallaabayo dadkaa kale u gudbaaya bulshadoo dhanna guud ahaan taabanaya haddaad heshiisiin weydana dhibaato fara badan oo wax ka mida aynu tusaale ka dhignay hore aynu u sheegnay ayaa arrintaa ka dhalanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam waaba raaciyo wuxuu yidhi fa ina fasaada daati lbayn hiya alxaaliqa dadka muslimiinta inay kala dhintaan oo dhexdooda xumaani ay taallaan waa ta dhabta ah ee si dhaba waxu xiirta maxay xiiraysaa talo arrintaas timahay dada ka xiiraysaa maya timi waa sahal way iska soo bixi doonaan timuhu haddii la xeero haddaanay soo bixinna qofka diintiisii iyo dadnimadiisii iyo xidhiidhkii ummadda u dhaxeeyey dee dhibaato weyni gaadhi mayso waxa ay xiiraysa waa diinta taxliqu ddiin dadka diintooday xiiraysaa xumaanta muslimiinta dhex taallaa iimaankoodii bay daciifinaysaa waa dad macsiyo ku jira xaalad ilaahay subxaana wa tacaala aanu raalli ka ahayn bay ku jiraan waa dad dembaabsan oo maalin walba dembi loo qoraayo waa dad diintoodu aanay u dhadhamahayn sida hore waxa weeyaan aynu u tilmaannay markaa taasi waxa ay muujinaysaa qiimaha uu leeyahay alislaaxu bayna annaas mar kale nebigu wuxu uhi afdalu sadaqa islaaxu daati lbeyn dad fara badan baa laga yaaba inaanay haysan xoolo ay sadaqadaystaan ama waxaa laga yaabaa xoolahoodii inay ku bakaylaan lexajecladu ay ku badan tahay waxyaabo fara badan oo sadaqa ah oo ajarkii sadaqada oo kale lagu helaayo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay waa xadiidka nebigu uu ku yidhi sadaqadda u fadliga badan ee ugu darajo sarraysa waa sadaqooyinka sunnaha ah waa islaaxu daati lbeyn waa dadka muslimiinta ah ee iskhilaafay in la heshiisiiyo wuxuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam mar kale sheegay xubnaha saddexda boqol iyo lixdanka ah ee qof waliba uu ka kooban yahay waa kasta oo barya in sadaqad sunna ah laga rabo qofka inuu ka bixiyo marka waagu uu kuu baryo aada soo toosto waa nicmo ilaahay soo moogi iyadoo xubnahaagoo dham ay kuu badqabaan imisaa qof seexdo wadnuhu istaago sidaa ku dhintay imisaa indhala-aan la soo toosay imisaa dhegala-aan la soo kacay imisaa soo kacay iyadoo hadal uu ka xidhan yahay ama urtu ay ka maqan tahay imisaa seexdoo faaligiintuu ku dhuftay lug iyo gacan iyadoo ay qallashay uu soo kaco koomadiisaa uu kaga soo baxay soo nicmo ilaahay ma aha xubnaha muuqda iyo kuwa qarsoon oo kuu badqaba haddii aada soo toosto sadaqad baa markaa xubnahaagaa la rabaa inaad ka bixiso nabigeenu caleyh afdal salaatu watasliim wuxuu tilmaamay sadaqadaasi inaanay ahayn oo qura xoolo la bixiyo sadaqada waxaa ku jira tuslixu bayna anayn laba qof oo muslimiina oo iskhilaafsanaa oo caloolxumo ay u dhaxaysay iyo colaade inaad heshiisiiso sadaqadii xubnahaagaa lagu lahaa oo aada bixisay weeye nabigeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo og dadku siay ganacsiga u jecel yihiin ganacsina ka u qiimo badan waa tijaaratu maca allah oo ganacsiga ilaahay subxana wa tacaala lala galo wuxuu rasuulku sheegay ganacsi qiimo badanoo dadka badankoodu maanta ay moogan yihiin wuxuu la hadlay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray abu ayuub alaa adulluka calaa tijaara abu ayuub oo ganacsi ma ku tusaa aada iyo aad aada uga macaashto abu ayuub wuxuu idhi bala yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow itus ganacsigaa qaala calayhi الsalaatu wasalaam tuslixu bayna الnaas idaa tabaaqaduu wa tafaasaduu dadka ayaad heshiisiinaysaa markay dadku isnacaan ayaad jacayl dhex dhigaysaa dadka marka xidhiirka u dhaxeeya ukharimuun fasahaadana waad hagaajinaysaa haadihi afdalu tijaara wa axsanu tijaara waa ganacsiga u wanaagsan ee qofku ilaahay subxaana watacaala uu la galo wa fii riwaaya wuxuu uhi nabigu tuslixu bayna annaas idaa tafaasaduu wa tuqaribu baynahum idaa tabaacaduu dadkii xumaantu ay u dhaxaysay ayaad heshiisiinaysaa dadkii kala fogaaday ee nacaybshiiyaha darari uu dhex maray iyo colaaddu ayaad isu soo dhoweynaysaa nabigeenu calayh afdal salaatu watasliim sidaasi ayuu u dhiirigeliyey alislaax bayna annaas dadkii wanaagsanaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam cilmigiisii dhaxlay waxay odhan jireen ma jirto tallaabo ka khayr badan tallaabo qofku u qaaday dhinaca ay ka xigaan dad uu doonaayo inuu heshiisiiyo islaamku siduu u dhiirigeliyey oo u qiimeeyey heshiisiinta dadka waxaa xataa la baneeyey qofku xaaladda noocaasa inuu been sheego waxaynu ogsoonnahay beentu inay tahay ficil iyo sifa xun oo ilaahay u necab yahay runtuna inay tahay ficil wanaagsan oo ilaahay u jecel yahay runta dadka kala dilaysa ilaahay ma jecla ee dadku inay isku dhacaanay isnacaan sababu noqonaysa oo qofkii wixii uu yidhi inaad qofkaa kale haddaad u sheegto dee run baad sheegto been maad sheegin intuu yidhi ayaad sheegta laakiin hadday sababu noqonayso labadaa qof inay isqabtaan oo caloolxuma ay dhex marto runta aad sheegtay maxay noqonaysaa namiimo isku dir bay noqonaysaa waa dembi dembiyada waaweyn ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa yadkhulu ljannata namaam saa muslim saxiixa uu ku wariyey qofka dadka u kala qaada hadal kala fogeynaya oo kala dilaaya oo xumaan dhex dhigaya jannada ma gelaya buhi nebigu calayhi salaatu wasalaam beentii foosha xumayd ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uhi iyaakum walkadib fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar wa ina arajula laa yazaalu yakdib wayataxara alkadib xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ayaa haddii dadka lagu heshiisiinayo noqonaysa wax fiican oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi se bukhaariya muslimba ay wariyeen laysa alkadaab laysa alkadaab aladii yuslixu bayna annaas fayanmi khayra aw yuballiqu khayra maaha beenaaluhu beenaalaha ilaahay uu nacay ee beenta dembiga weyna sameeyey qofka dadka heshiisiinaya ee dadka wax wanaagsan kala gaadhsiinaya tusaale laba qof oo muslimiina baad ogtay inay aada isugu xun yihiin mid baad u tegaysaa waxaad leedahay ninkii hebel inaad heshiisaan wuu ogol yahay mana ogolo waad ogtay waxaad sheegaysaa wax xaqiiqadii waafaqsan maaha haddii la eego miisaankii beenta been buu noqonayaa hadalkaasi laakiin hadalkaasi maaha halkan marka la joogo been muxuu been u noqon waaye limaa yataratab calayhi min alislaax bayna almuslimiin waxaa ka dhalanaya awgii oo a heshiisiin la heshiisiiyo laba qof oo muslimiina oo lasoo afjaro xumaan iyo colaad labadaa qof ee muslimiintaa u dhaxaysay taasi waxay tilmaamaysaa islaamku heerka uu gaadhsiiyey alislaaxu bayna annaas heshiisiinta la heshiisiiyo dadka muslimiinta ah qofka doonaya dadka inuu heshiisiiyo waxaa jirta aadaab sharci ah oo ay tahay inuu ilaaliyo oo heshiiskaasi uu ku midho dhali karo hadafkiiyo ujeeddada uu ka leeyahayna uu kaga gaadhi karo waxaa ka mid a aadaabtaasi marka koowaad inuu ogaado ana alislaaxa bayna annaasi cibaada taqarab biha ila allahi tabaaraka wa tacaala heshiisiintan uu rabo inuu muslimiinta dhex dhigaa iyo wanaaggan uu ka shaqaynayaa arrintaasi inay tahay cibaado ilaahay subxaana wa tacaala u dhaweynaysa mar haddii ay cibaado tahay qodobka labaada laga rabaa waa ikhlaasu niyati lilaahi subxaana wa tacaala waa in arrintaasi ilaahay daraaddii ay noqoto oo ilaahay addoonku wax uu kaga doonayo yaanu ku doonahayn maal iyo magac iyo madaxtinimo ismaqashiin iyo istusnimo waa inuu ka fogeeyo heshiisiintaa uu rabo inuu la yimaado dadka muslimiinta uu isugu soo dhameey dhoweeyo waa camal saalix waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa uu ku doonayo haddii kale wuxuu noqonayaa camalkaasi camalaan cibaado ilaahay ugu dhowaada aan ahayn oo miisaanka xasanaadka wax loo saaraa uguma jiraan haddii niyadoo ay xumaatana heshiisiintu suurtogeli maysaba ilaahay waa ka yihi in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa waa labadii qolo qaarna ay la qoyska hayeen ninka qaarna ay la qoyska hayeen gabadha labada qofee isqabee iskhilaafay ilaah wuxuu yihi hadday doonayaan iraadada balu fiirso ujeeddadoodu ay tahay uun islaax bayna arajuli walmara ninkiiyo gabadha inay heshiisiiyaan yuwafiq illaahu baynahumaa waa niyo fiican bay arrinka ku bilaabeene ilaahay baa labadaa qof quluubtooda issoo jiidi doona waxaa kaloo ilaahay uu tilmaamay fii suurati nnisaa mar kale heshiisiintu inay ka mid tahay saddex camal oo qiimo badan oo ay tahay waktiga in lagu bixiyo laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas faqa dadku ay faqayaan iyo shirarka ay gelayaan khayr ma leh haddii saddexdaa arrimood ay ka maqan yihiin wanaag la ysfaraayo ama sadaqad la ysku dhiirigelinaayo ama islaax bayna annaas heshiisiin dadka la heshiisiinayo shirarka kale oo dhami khayr iyo wanaag male ilaahay subxaana wa tacaala haddaba wuxuu tilmaamay camalkaa qiimaha badan alislaax bayna annaas saddexdaa camal ee khayr kale ilaahay uu ku daray ee waxyaabaha loo shira loo faqo waxyaabaha u qiimaha badan ilaahay liiskooda u geliyey qofka camalkaa khayr ka helaya ee ajar looga qoraayo waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illaah fasawfa nuutiihi ajran cadiima saddexdaa arrimood waa wanaag farista waa sadaqad isku dhiirigelinta waa heshiisiinta dadka muslimiinta ishaya yaa ajar ka helaaya waa qofka sameeya isagoo raalli ahaanshaha ilaahay ku doonaya qofkaasuu ilahay yihi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima waxaa kaloo ka mid a adaabta la gudboon qofka doonaya dad muslimiina inuu heshiisiiyo inuu arrintaa la eegto alwaqt almunaasib waktiga arrintaasi ay ku habboon tahay oo marka khilaafku uu dhaco ee cadhadu ay taagan tahay ee cirka ay ku shareeran tahay ha isku dayin markaaba inaad khilaafka soo afjarto labada qof aad heshiisiiso waayo xaaladaasoo kale way adag tahay inaad labadoodaba soo loodiso ama midkood inaad soo loodiso labaduba inay ku diidaan baa laga yaabaa ama ugu yaraan labada mid ka midi inuu ku diido waana xikmadda ku jirta fursadda labada qof ee arrin adduunyo isku qabta loo siiyey saddex maalmood inay cadho ku kala maqnaadaan laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaath lama odhan daqiiqad cadho kuma kala maqnaan kartaan markiiba heshiiya waayo arrintaasi dadka bani aadamka dabcigooda marka la eego sida ay ugu culus tahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ogyahay markaa fursad la eego ha cadha jabaan dadku hayse soo ladqabeeyaan shaydaankii waxa weeyaan isku kudhaynaya isku kicinaayey isaguna meesha ha ka baxo oo dadaalkiisu ugu yaraan hoos ha u dhaco aadaabta waxaa ka mid a qofka doonaya dadka inuu heshiisiiyo waa inuu cadaaladda ku dadaalo isagu cadaaladda oo macnaheedu uu yahay in mid walba xaqiisa la siiyo wixii isagu uu ka tanaasulo ee isagu uu ka hadho mooyaane fa aslixuu baynahumaa bilcadli soo ilaahay ma odhan cadaalad ku heshiisiiya oo maaha labada mid ka mida inuu ku ciiro tusaalaan hadduu midkood yahay qof miskiina ka kalena uu yahay mid awood isbidaaya maaha inuu idhahdo miskiin baa miska la fuulo leh miskiinka waxa weeyaan uu ku ciiro qofka doonaya dadka inuu heshiisiiyo waa inuu ku dadaalo cadaaladda sidaa ilaahay amarka uu ku bixiyey faaslixuu baynahumaa bilcadli waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin waxaa kaloo u baahan yahay qofka doonaya dadka inuu heshiisiiyo waa inuu aqoon u leeyahay sharciga ilaahay haddii kale wax xaaraanaba laga yaabo dadka inuu ku heshiisiiyo haddii kale waxaa laga yaabaa cadaalad darro inuu ku heshiisiiyo isaga laftiisu dulmi uu ku dhaco waxaa laga yaabaa daraa'iq lislaax waddadii sharciga ahayd ee heshiisiinta loo mari lahaa inay ka khaldanto markaa qofku haddaanu isagu aqoon shareecada u lahayn si aanu wax u khaldin waa inuu dadka ahlulcilmigaa la tashado udhahdo bal arrinta noocaasabaa taagan oo aan doonayaa inaan gale sidaan u galaa maxaa ii bannaan arrinkaa markaan doonaya inaan galo maxaase mamnuuciga ah haddii kale qofku jahli uu ku galo heshiisiinta uu rabo dadka inuu heshiisiiyo waxaa laga yaabaa inuu isaguna dembaabo dadkiina aanu heshiisiina uu sii kala dilo oo aljaahilu yufsid akar mimaa yuslix qofka jahli is yidhaahdo wax ku hagaajiyo ku maaree inta uu kharibayo ayaa ka badan inta uu heshiisiinayo waxaa ka mid a saas oo kale adaabta ay tahay inuu ilaaliyo qofka doonaya inuu dadka heshiisiiyo waa inuu isticmaalo kelmadba kelmadda ay ka wanaagsan tahay alطafu اlcibaaraat wa alyanu اlkelimaat kelmadaha ugu ladifan iyo kelmadaha ugu dabacsan waa inuu isticmaalo oo qofkan waa inuu isku dayo inuu qalbigiisa hanto meeshaa foga uu gaadhay si uu uga soo celiyo waa inuu ammaano qofkan magaca ugu fiican ee uu ugu jeceli waa inuu ugu yeedho carabtoo kale kulyaday aada u jecelihi in lagu yidhaha yaa abaa fulaan hebelow wallaahi waxaad adu macruufku tao dadkao dham ay kugu yaqaanaan ay kugu ammaanaan tanaasulka inaad soo tanaasusho adigu ood cadhada ka soo noqoto dulqaadka inaad adigu jeceshahay alislaax bayna annaas markaa wixii lagugu yaqaanay maanta ha khilaafine adigu soo noqo walow beenba ha noqdo hadalka noocaasi mar haddii hadafka iyo ujeeddadu ay tahay inuu laba muslimiina wanaag uu dhex dhigo waa inuu isticmaalo kelimaadka wanaagsan waa inuu waaniyo oo ilaahay subxana wa tacaala uu xusuusiyo oo heshiiska waxaa lagu helaayo uu sheego waa inuu sidaasoo kale aada u xusuusiyo ugu tilmaamo xumaanta isaga iyo walaalkii dhex taalla waxaa ka dhalanaya in ilaahay subxaana wa tacaala ugu cadhoonayo inuu qofka soo hor noqdaa uu yahay qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay oo xataa qofkii kale hadduu diido salaamtii uu uga jawaabi waayo sida rasuulkeenu sheegay malaa'igtu ay uga jawaabayso waa inuu xusuusiyo almuhim waa inuu noqdo qofka doonaya dadka inuu heshiisiiyo qof xakiima wa yadacu lumuura mawaadicahaa shay walba halka ku habboon dhigaaya maaha inuu noqdo qof isticmaalo kelimaad ama sameeyo tasarufaad sababuu noqon kara dadki inay sii kala fogaadaan ilaahay baanu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo alislaaxa daata albayn quluubteennana uu ka dhigo quluub nadiif u ah dadka muslimiinta ah oo saliim u ah oo cudur iyo caloolxumatun aanay ugu jirin waxaanaynu aada ugu dhiirigelinaa dadka muslimiinta ah gaar ahaan bishii ramadaan maadaama lagu jiro inay quluubtooda ka nadiifiyaan caloolxumada iyo colaadda iyo wax kastoo ay dad muslimiina ay ugu hayaan oon ilaahay daraaddii ahayn ee adduunyo iyo dheefta nafta ka kacay si ilaahay subxaana wa tacaala ducada inooga aqbalo camalka saalixayna inoogu fududaado wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed
insha allahu tacaala dhowr su-aalood baan sheekha weydiin doona ilaahay subxana wa taala kaaba mariye dhowr aqoodna way ag yeelaan su-aashan agaan dooneed barnaamijkeennana xidhiidhka la leh waxaa jira sheekh dad markay iskhilaafaan dadba ay waxay dhaahdaan qofka waan iska cafiyey oo caloosha waxba uguma hayo laakiin waxaan joojinayaa wixii mucaamalana dhex mari jirtay muxuu xukunkooda noqonaya
qofka muslimka ah inuu cafiyo qalbiga uu kasii daayo qofkii muslimkaa ay ismaandhaafeen waa arrinta ugu muhiimsan ee asalka oo ay halkaa wax ka guntamaan waa qalbiga ilahayna wuxu uhi wa an tacfu aqrabu litaqwa inaad cafidaan qofkii oo aydan ku ciqaabin khaladkii iyo gardaradii uu idinku sameeyey ayaa u dhow ku dhaqanka diinta iyo alla ka cabsiga faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah aayadda labaadna waxay faa'iideysay cafiska oo ah qofka inaan lagu ciqaabin khaladkii uu galay goorta uu yahay mashruuc ilaahayna uu jecel yahay inay tahay marka islaax uu ka dhalanayo heshiis uu ka dhalanayo laakiin haddii qofkii la cafiyo uu kasii darayo wuu kusii fog kasii fogaanayo halkii hore oo uu kasii qaadayo kibir iyo gardarro xaaladda noocaasa cafisku mashruuc maaha qofka waa in la mariyo ciqaabka sharciga ah ee uu mudan yahay faman cafaa wa aslaxa ay wasababa cafwuhu alislaax cafiskiisu ka uu sababo wa hagaajin fa ajruhu cala allah ajarkiisu ilaahay buu agtiisa u yaallaa ajarkiisiina xaddi iyo qadar looma sheegin waa wax weyn ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ballan qaaday qadarkiisana aanu sheegin cafiska dabadi qofka muslimka ahi waa inuu ka soo baxo xuquuqdii muslimku muslimka kale uu ku lahaa uu yaraa oo marka uu ka soo horbaxo waa inuu salaamo markuu salaamo waa inuu salaamtii uga jawaabo marka uu hindhiso alxamdu lilah uu yidhaahdo waa inuu duceeyo arxamuka allah uu ku idhaahdo haddii uu xanuunsado waa inuu booqdo haddii uu dhinto waa inuu janaasadiisa raaco marka haddii xuquuqdii uu gudaayo mucaamalaad kaloo intaa dheeraadka ah hadduu doonaha iskaba joojiyabe qofkaasi lama odhan karo waa qof gooyey qofkii oo weli goyntiibaa sii socoto lama odhan karo laakiin hadduu leeyahay waan cafiyey haddana xuquuqda noocaasa ee muslimku muslima kale uu ku leeyahay weli ay maqan tahay waa hadal uu afka ka yidhi uun fi lxaqiiqa cafis ma jiro wallahu aclam waxaana waajib ku ah in cafis dhammaystiran oo xuquuqdii soo celiya labadan muslim ay isku lahaayeen inuu la yimaado bal u fiirsa rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi way kulmayaan kana waa jeesanaya kana waa jeesan mar hadday kala jeesanayaan oo aanay wejiga isa siin karin oo aanay isa salaam ahayn dee waa laba qof oo kala maqan oo xumaan ku kala maqan oo isgooyey wallahu aclam waayo su-aashan wuxuu leeyahay haddii ay dhacdo taataabasho oo markaa biyihii taranku ay sidaa ku yimaadaan miyaa lagu yeelanayaa kafaaratu almujaamic fi nahaari ramadaan jawaabtu waxay tahay maya aduu arrinta noocaasa u badheedhay soonkiisu waa ka jabayaa maalintaana waa lagu leeyahay laakiin kafaaradii cuslayd qofka jimaac sameeye lagu yeelanayey lagu yeelan maayo taasi waxay ku xidhan tahay arrinkaasi weyn xadiidka nabiga calayh isalaatu wasalaam lagu xusay qofka aan cibaadaysan jirin haddii uu dhinto masjid loo dhiso ma anfacaya ama sadaqa loo bixiyo hadduu yahay qofku qof muslima islaamnimo ku dhintay gaabin xagga cibaadadaaba ha ku sifaysnaada eh wixii sadaqa ee loo bixiyo ama ha noqoto sadaqa jaariya se masaajid loo dhisay oo kale ama ceel loo qoday ama barkad ama sadaqad kaleo loo bixiyey oo nafcigeedu aanu daa'im ahayn ha noqoto ama ha noqoto duca ay u duceeyeen dadka muslimiinta ahi way gaadhaysaa sida axaadiidta nebigu calayh isalaatu wasalaam ay tilmaamayso ma bannaan tahay in laga ganacsado biyaha biyaha dadku ay wada leeyihiin ee mubaaxa ah sida biyaha togagaa maraaya ilaahay samada subxaana wa tacaala uu ka soo dejiyey ama biyaha dhul aanay cidi qodan galay sida meelaha godan oo kale biyaha badda sidaas oo kale biyaha ceelasha dadku ay wada leeyihiin kuwaasi lama iibin karo nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi annaasu shurakaau fi halaa dadku saddex bay shuraaka ku yihin saddexda waxaa ka mid ahaa almaa laakiin biyuhu haddii ay yihiin biyo qofku isagu weel uu ku shubtay biyahaasi mulkigiisa ayay galeen markaa waa iibin karaa waxyaabaha kale laga ganacsado ayuunbay la mid yihiin wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed
jasaaka allahu khayr khayr jasa baarak allah fiik ilahi subxaana watacaala sheekha carabkiisa ha u barakeeyo ilahay cimrigiisa iyo caafimaadka carurtaba ha barakeeyo ilahi subxana watacaala ka abaalmariyo muxaadaraad qiimaha badan in loo jeediyey waxaan walaalayaashana ka codsanayna ilahi subxana watacaala inaga dhigo kuwi ku camal fala qof kasta oo cajiradana ay gacantiisa soo gasho waxaan ka codsanayaa inuu nashriyo oo ku internet geliya iyo ku facebook geliya iyo ku si kala nimel ku daraba dhammaantiin boolaleen waxaan u baahan nahay inaan ummadda dhexdeeda wanaajino oo isbaaxino in badan bay dhacaasaa laba caloosha wax isugu haya haddana safka ku wada jira isku garab sujuudaya ilahi subxaana watacaala waan ka waxaan ka baryaynaa inu sidaa khayrkiiasoo wanaag ku jira inu waafajiyo ilahi subxana watacala sheekhan waxaan ka baryaynaa inu marar kalan ilahi subxana watacala fursad inoo siiyo aynu halkan kaga faa'idaysano وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
أيها الإخوة والأخوات انتينا كل من محاضرة علمية دو سيدان وكلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد